washington aan ku bilowna ee kooxaha gurmadka ayaa ugu dambeyntii xalay ku guulaystay inay dibadda u soo saaraan meydka wiil shan sano jir ah oo muddo shan maalin ah ku go'doonsanaa ceel aad u dheer oo uu ku dhacay kaasoo ku yaalla waqooyiga dalka morocco dhacdadan oo ruuxday qalbiyada shucuubta caalamka ayaa ku soo dhammaatay qaraxan kadib markii lagu guuldaraystay in nolol lagu soo badbaadiyo muluqaan yar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o e da ee bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni wiilka shan jirka ah ee rayaan owraam oo ku go'doonsanaa ceel ku yaalay waqooyiga morocco muddo shan maalmood ah ayaa geeriyooday ka hor inta aysan samatabixiyaasha u suurtagelin in ay soo saaraan meydkiisa goor dambe maalinnimadii sabtida ee shalaya tv-ga qaranka dalkaasi ayaa si rasmi ah u baahiyey in rayaan uu geeriyooday ka hor inta aysan kooxaha gurmadka gaadhin goobta uu ku xanibnaa ee salka hoose ee ceelka uu ku dhacaya muuqaalo lagu baahiyey tiiviyada dalkaasi iyo baraha bulshada oo soo bandhigay marka la qaadayay meydka wiilka reer morocco ayaa la arkayey boqolaal qof oo ka mid ah kooxaha gurmadka howlwadeennada caafimaadka iyo dadka daawanaya goobta gurmadka uu ka socday oo ku dhawaaqaya takbiirta iyo erayo kale oo duca ah rayaan owraama oo shan jir ah ayaa ku dhacay ceel ku yiilay tuuladiisa oo u dhow buuraha shafshaawuun maalinnimadii salaasada taasoo keentay dadaal badan oo samatabixin ah oo laga sameeyey guud ahaan dalkaasi morocco kooxaha gurmadka waxa ay ugu dambeyntii ay gaareen salka hoose ee ceelka maalinnimadii sabtida ee shalaya kadib markii ay ceelka ay ka barbarqodeen god kale inkastoo ay la kulmeen caqabada badan oo dhinaca qodista ah ceelka uu ku dhacay rayaan ayaa ballaciisa ahaa shan iyo afartan sentimitir xagga sare halka dherarkiisa uu yahay laba iyo soddon mitir taasoo sababtay in kooxaha gurmadka ay gaari waayeen ama ay u degi waayeen salka hoose ee ceelka gobolka buuraleyda ee ku xeeran shafshaawuun waa meel qabow ah oo aada u daran xilliga jilaalka waxayna samatabixiyaashu ay isku dayeen in ay wiilka badbaadiyaan iyaga oo cuntada biyaha iyo ogsijiinta tubo ay ugu gudbinayeen rayaan maalmihii lasoo dhaafay kooxda gurmadka degdega ayaa shaqaynayay habeen iyo maalin iyaga oo gooyay dhufaysyo waaweyn oo dhexmara buurta dhinaceeda iyada oo jirtay baqdin ah inuu dumi karo godka saacadihii ugu dambeeyey ee gurmadka samatabixiyaashu waxa ay ku khasbanaadeen inay si taxadir ah u dhaqaaqaan iyaga oo isku dayayay inay qodaan dhulka iyo dhagaxaanta halka uu rayaan jiifaya taasoo ugu dambeyn u suurta gashay in ay galaan ceelka goor dambe oo sabti ah iyagoo meydka wiilka yar ay ku qaadeen gaariga gurmadka degdega ah dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobta laga qaadayay meydka rayaan si ay u daawadaan gurmadka ay fidinayeen boqolaal ka howlwadeen oo isugu jiray bahda caafimaadka iyo ciidamada haddaba ciid cali macalin oo gorfeeya arrimaha carabta iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu ahaa dareenka shucuubta carabta iyo muslimka ee ku aadan geerida rayaan iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka carabta xaqiiqdii saxanuuni marka geerida wiilka yar ee shan jirka ah uu magaciisu yahay rayaan ee muddadii shanta maalmood ku dhex jiray ceelka waqooyiga dalkaasi ayaa ku abuurtay xaalad tiiraanyo baahsan leh oo laga dareemayo guud ahaan dalalka carabta iyo caalamka barkiis marka gurmadka ay samaysay dowladda morocco iyo garab istaagga guud ahaan dalalka carabta iyo beesha caalamka ayaa ahayd middeed yowga dunida ay ku midaysnaayeen u danqashada wiilka yar ee ku dhacay ceelkaas shanta beri ka hor ama shanta maalmood ka hor marka la eego marka dareenka dalalka carabta ay ugu horeeyaan wadamada carabta ee dhaca waqooyiga africa oo morocco ku jirto ayaa la dhihi karaa waxa uu ahaa mid si weyn u saameeyey baraha bulshada iyo warbaahinta carabta oo dhan waxaa kaloo jirta marka malaayiin qof oo caalamka kala socday oo ka daawanayay t v-yada kalana socday social media ugu dambeyn marka geerida wiilka rayaan oo aada loogu gurmaday ayaa noqotay mid xanuun ku beertay guud ahaan caalamka gaar ahaana dalalka carabta si kastaba ha ahaatee boqor maxamedka dalkaasi morocco ayaa tacsi u diray waalidka dhalay wiilka shanjirka ah ee rayaana isaga oo kula hadlay khadka telefoonka waxa uuna u sheegay inuu si weyn ula socday xaaladda wiilka muddada shanta maalmood ah boqor maxamed kareer morocco ayaa sidoo kale si weyn u ammaanay kooxda gurmadka degdega dadaalka ay bixiyeen si ay u badbaadiyaan wiilka yar ee rayaan owraama xuseen saxnuuni v o a kahira